mas-uuliyiin iska jarta wasiiro xildhibaano maamulka gobolka galgaduud iyo maamulka dhuusmareeb ayaa si wadajiri ah ku saareen baaqnabadeed oo la kuroojiyo waa dagaal beeleed indhexeeya beelo walaalo oo ka dagaalameenga tuulooyinka hooskooyo bariga dhuusmareeba gudoomiyaha dhuusmareeb ahna doqa caasimada macalin cabdiraxmaan geed goryow iyo gudoomiyaha deegaanka ceelgaras cali aadan xaashi iyo weliba kabaaqena in yar la roojiyay dagaalka andhexeeya beelo walaale
dadkaas qolo qolo meel ka qabsan kartaa lama arko galmudug waa meel xasiloon waana meel nabdoon dhib siyaasiya oo ka jiraahi ma jiro laakiin dad hubaysan oo miyiga jooga oo dhul maalin walba isku daba jooga waa iska jiraanoo meelaha isku qabsada arrintani waxay dheeraad la tahay dadkan hadda shalay dad iyagu isu soo duulay oo inay diriraan rabay markay ogaadeen in wadadii ceyr kusoo socdaan duble waxay halkaas fariista markay isku ogaadeenna waa ay ka kooreysteen xabadii markay isku bilaabatay kalamana celin kuma dhex bixin meeshaas wixii malagoodgalaha ku dhintay intii uun musiiba gaartay oo ku dhaawacanta ku dhaawacantay waxaan ka xunnahay sida wax u dhaceen oo lama filaanka waxaan u baaqaynaa dadka meeshaas degan oo ehelka oo qaraabadaha is dhalay waxaan uga baaqaynaa dhibka hadda dhacay mid ka badan inuusan dhicin kule wixii dhici lahay waa dhaceen waxaasuna wax xugmanay ahaayeen walaalin waxaan ugu baaqaynaa inaan dhibka hadda dhacay mid kale aan lagu kalfanin gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi cabdi iyo xildhibaan xasan keenaan xalane iyo anka baaqeen ah dadka deegaanka iyo nabadiyo qaadanga waxaana iskugu nimid inaanu halkan ka jeedina baaq nabadeed dhibkii shala ka dhacay aagga galo oo bariga dhusmareeba oo ay ka dhacday labada beeloo walaalaha ah jeedinaynaa arrintaas intay hadda halkaas ay joogto in lagu hakiyo annaguna waxaan u diyaargarownay in wixii aan qaban karno nooc walba yihiin inaan ka qabanno inuusan bilaabin wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo shaqada maxamed nuurudiini iyo xuseen xirsi faarax ayaa sheegay iyo dowladda kaalintiia ku qaadayta
waxaan ugu baaqaynaa xabajoojin waxaan leenahay dhammaan qolo walba meesha joogto ha joogto dowladda galmudugna insha allahu tacaala waxay awooddeeda isku gey doontaa in dhaqankii iyo bulshadii labada dhinac ay isku keento waxaan rabnaa inaanu isku baraarujinno guud ahaan waxaan inteenaanu isugu nimid inaan ehelkiina la xiriirno meesha ay joogtana aan maaragtay wax dambe aan laysu dhaafin xabad joojinna aan ku dhawaaqno hordhaca hadduu ilaahay qadarana